بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، mudanayaasha halkan ama shal aan qabashadkeed sameynay marka koowaad aada iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waana ku mahadsan yahay jibinta ay soo ajiibeen annagana waxaa farxad maanta noo ah runtii madaxweynihii madaxweyne xarmo kale ahaa oo martiqaadkii madaxweynuhu ka wakiil ahay weeyaan ina waxaa noo farxada maanta aan ku marti qaadna halkani beesha ballaaran ee soow ilaa sanaag bari degta waxaan usoo bilowday baaqii ahaa in ummadda reer somaliland inta ka maqan in nabadda qaadato dabeedna wadajirka iyo horumarka laga shaqeeyo aad iyo aad bay farxad noogu tahay maanta inaan casuumaddii koowaad halkan lagu samayno farxad weyn bay runtii noo tahay aadna waanu soo dhaweynaynaa walaalahayo sababtoo ah midna kama maarmo wehel iyo walaal mar walba haddii ay naga maqnaydeen dad aan temayna ubaad ahayd runtii oo aan jeclayn mar walba inaad noo timaadaan sidaa boqorku sheegana wax nagu canaansadaa ma jiro dee nin maqnaay maanta cid ugu canaantaa ma jira markuu yimaado unbo unbu talada kow ka yahay hadday qodaday meesha dhexe iyo galbeed meesha ku kaashadeen bari hadduu maqnaa maanta yimaado waxa weye wixii meesha xeedhada meesha taalo waxa gacanta lala geliya waxba haba habaan nagama laha in dalkii nabad kusoo dabaashaan cashuurtii abixina labaatankaa sannadood iyagu maanta ka bilowdaan horumarkiina ruuxa la qaadaynaa saankaas xumaan maayo geedigii dib loo rari maayo shala ka maamahay diyaar baa idinayo intixgelinta koowaad iyo gudnaanta la siiyo bari oo maadaama galbeed iskuulkiisii iyo caafimaadkiisii iyo jaamacadiisii dhismeen kaqabyada unbaa unbaa la qabyatinayaa sidaa aad u timaadeen waxaan jecel laha walaalaha intiina halkan timiday iyo inta maqanba inaad nabadda qaadataan dabeedna meel la wada timaado iyo horumaro jiraya meel la wada jirto un horumar jiraya meel aan la wada jirin horumar jiri maayo oo dee shaqa kala soconayso waxaan waxaan jecel lahay oon aad iyo aad u jecel lahay oo niyadda ka jecel lahay inay intiina timidday iyo inta kala dambaysa aan timaado dalkiioo nabada ka wada shaqayno khayraadkii dhulkeenna aad baa loogu soo jeedaayo indho badan bay nahay oo waat waa loo soo jeedaaye innagoo walaalo gacma haysaysanna aan waxay khayraadka diina dhulkeenna ku asanna aynla soo baxno oo ifbaalihiisi horreysa maanta meel fiican marayo kuwaa la bixiyey mana kuwa kala diyaarlooyo maarata maarata dadkii maalgalayaashii caalamku ay maarata aada ugu soo jeedaan runtii taasina waxay noqonaysaa haddii meesha khilaaf ka baxo ee kitaabkeena ba yidhi khilaafku waxaa la dhaha waa cadaab nin khilaaf ku jira nin cadaab ku jira kama kama kama duwana haddii meesha khilaaf ka baxo walaalnimo iyo maxabad timaado ilaahay asaaqadan inoo kordhin khayraadka dhulka inoogu jira ilahay wuu inoo wuu inoo soo saareo waxaa la yidhaha wacalaaniyatukuntirsuquum iyo nabi alay sl slam wuxuu yihi ilaahay wuxuu niyadiina ko ay nagu asaaqayna hadday xasadka iyo xumaanta iyo kala qaybsanaanta ka baxno waxnay naga xumaan maayaan dad yaroo kooban baan nahay inteenaa maane milyaneer soo shaqa tegi waxay meesha wadanka yaalay way naga badan yahay aad iyo aad baad mahadsantii hadal baan kulle qaday waa tahay waana ku mahadsan iyaguna imaadka ay yimaadeen walaalahooda kale waxaa la inta ka maqanaa oo ku soo dhiirradaan annaguna ballan bay naga tahay wixii markay labadaas ay taal yeelaan mudnaanta iyo dibudhiska dalka la siinay haddii laga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullah Why not a mask? Not a mask.